الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله درسigi hore ayaan shay amaa dib ugu laabanaynaa axaadiistii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa kabiiradii labiyo tobnaad zinadii iyo qaarkeed inuu qaarka kale ka adag yahay waxaanu soo aragnay xadiidkii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh ee bukhaari iyo muslimba ay warinayeen cabdullaahi ibnu mascuud radi allahu tacaala canhumaa rasuulkuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ayaan weydiiyey ayu dembi acdam dembi lala yimaada ilaahay hortii maxaa ugu culus rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam dembiga ugu weyn waxa weeyaan mid ilaahay lala yimaado hortii subxaanahu watacaala an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak iyadoo ilaahay keligii ku abuuray subxaana wa tacaala inaad waday u yeeshid oo cibaadadiisa aada wax la wadaajisid khushuuci iyo khuduuci iyo raqbadii iyo rahbadii iyo anwaacan cibaada oo dhan inaad ilaahay cid la wadaajisid subxaana wa tacaala waxay noqotoba ama malaa'ig ha noqoto ama ambiye iyo rusul ha noqoto ama addoommadii alle suusuubanaa ha noqdeen ama awliye alle ha noqoto ama shayaatiin iyo wax jinni ha noqdeen oo suxarada iyo wixii la mid ah braale iyo kuwii lala hoosgeli jiray caafimaadki iyo cudurki idinka sidii loo arkay caafimaadkiina cudurkiina wixii la mid la dhihi jiray waa shirki weeyaan dembi la galana kaasa ugu weyn ilahay agtiis subxaana wa tacaala an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak qultu wuxuu yihi uma ay maxaa ku xiga rasuulkii allow qaala rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh an taqtula waladaka inaad ilmihii aada dhashay aada disho weeyaan khashyata an yucima maak an yacama macak inuu macaaga quuto adoo ka baqanaya xoolow ma hayo waxaan siiya ma hayo anigii baa cayr ah fara maran sidaa darteeda in looga takhalluso ilmihii waa dembiyada nooca labaad weeyaan xadiidkan siduu tilmaamayo qaala wuxuu yihi uma ay rasuulka allow maxaa ku xiga qaala rasuulku wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa weeyaan an tasniya xaliilata jaarig gabadhii deriskaaga ahayd ee reerka deriskaagu dhaleen inaad ka zinaysatid weeyaan xadiidka labaadna waynu soo aragnay bukhaari iyo muslim ay warinayeen abu hureyra radi allahu tacaala canhu wa ardaah inuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa xadiid abu hureyra laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min ma zinaysto ka zinaysanaya isagoo mu'min ah walaa yasriqu saariqu xiina yasruqu wahuwa mu'min ka tuuga ahna wax ma xado isaga oo iimaan lahoo mu'min ah wax ma xado walaa yashrubu alkhamra xiina yashrubuha wahuwa mu'min ka khamriga cabaana ma cabo khamriga isagoo mu'min ah saasuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo riwaayadaha kale way inoo iman doonaan iimaanka waa laga qaadaa kor baa looga qaadaa sidii madalladii ama shay haraynaya daruur isagoo ah hadduu ilaahay u toobad keeno oo soo laabto dembigii ka laabto waa usoo laabanaya hadduu sidaa ku dhinto qofkii iimaan la-aan buu dhimanaya laakiin islaamnimadii laga saari maayo farqi baa udhexeeya bayna alislaami waaliimaan islaamnimadii laga saari maayo laakiin mumin ma aha qofkaa isaga ah sida xadiidkan isaga laga qaadanayo xadiidka kale aynu soo aragnay abu hureyra radi allahu tacaala canhu ardaa tirmidi abu daawud iyo xaakim ba ay warinayeen sanadkiisuna saxiix uu yahay rasuulku inuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh idaa zanaa alcabdu hadduu addoonku zinaysto kharaja minhu liimaan iimaankii baa laga saaraa fakana calayhi kadulla dushiisuu ahaanayaa sidii isagoo haraynaya daruurtii oo kale ah faida inqalaca minha hadduu dembigii isaga ahaa ka laabto rajaca ilayhi اliimaan ka toobad keeno waa usoo laabanaya iimaanka xaakim markuu xadiidka wariyana wuxuu oranayey saxiix calى sharط الbukhaari wa muslim imaamu الdahabina waa qiray arrinta ayada ah waa ku waafaqay oona saxiix weeyaan sidoo kale waxaa laga wariyaa nebiga salawaatu اllahi wasalaamu alayh wa ruwiya can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam anahu qaal bisiiqaة الtamriid buu ku warinaya siiqaة الtamriidna waa anwaac alaxaadiid الضaciifa siiqat- siiqooyinka lagu wariya ayay ka mid tahay waa laga sheegaa weeye nebiga xaggii salawaatu اllahi wasalaamu alayh macnaha sidaa oola jeedaa waxay tahay xadiidku daciif weeyaan macnihii sanadkiisu sida saxa ah maxaa yeele xaakim baa warinaya waa saxiix yeele dahabi ha ku waafaqa laakiin sheekh naasir اdiin albani raxmat اllahi tacala calayhi waa diidaya silsilaة alaxaadiid الضaciifa ayuuna ku tilmaamaya waana sida saxa ah weeyaan xadiidka lafdigiisu wuxuu ohanayay man zanaa aw shariba alkhamr macnihiisuse wuxuu waafaqayaa macaanida kale xadiidka hadda aynu soo arkaynay ee tirmidi abu daawud iyo xaakimba ay warinayeen saxiixna ahaa sanadkiisu imaamu dahabina sida uu qiro culimmada islaamkuna ay qireen ayuu waafaqayaa macnihiis oo waa maxay wuxuu leeyahay man zanaa aw shariba alkhamr qofka zinaysta ama khamrigii caba nazaca allahu minhu liimaan ilaahay baa iimaanka ka siiba subxaanah wa tacaala see looga siibayaa kamaa yakhlac alinsaanu sida qofka bini aadamka isaga siibo alqamiis dharkii uu gashanaa min ra'sihi madaxiisa oga bixinayo sida madaxa dharka aada xiran tahay aada isaga saaraysid funaanada ama qamiiskii aad qabtay ama shaarka aad garbaha oga saaraysa iyo wixii la mida sidaasoo kale weeyaan iimaankii baa laga siibaa jirkiisa iyo qalbigiisa meeshuu ku jira inaan qalbigu ahaa waa laga siibayaa hadduu toobad keenana waa usoo laabanaya isnaaduhu jayid buu yihi imaamu dahabi lakiin waa lagu khilaafay xadiidkii ku-xiga wuxuu ahaa xadiidka fi saxiixi muslimin abu hureyra uu warinaya radi allahu tacala canhu ardahi macruufka ahaa rasuulku inuu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh halaathatu laa yukalimuhum allahu ywma alqiyaamati walaa yuzakiihim walaa yanduru ilayhim walahum cadaabun aliim saddex qof buu yihi nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayh afar ciqaab bay leyin ilahay agtiisa subxaanah wa tacaala awalan ciqaabka ugu horeeya waxa weeyaan inuusan ilaahay la hadlaynin alle laba hadli maayo subxaanah wa tacaala macnaha hadalka la sheegayaa wuxuu yahay hadal naxariis ku jirta ilahay agti ka heli maayaan wa ilaa hadal cadaabaho ciqaabaho cadaabka in loo ziyaadinaya ilahay agti waa ka helayaan subxaana wa tacaala taana qur-aanka aynoo sheegay isma diidana marka xadiidka iyo qur-aanka midna ee macnaha wuxuu yahay sida culimada ay ku fasiraan laa yukalimuhum allah kalaam fiihi raxma loola jeedaa hadal naxariisi ku jirta ilahay agti ka heli maayaan waa caqaabka koowaad weeyaan haddii lagu yihahdo ninkii boqorka ahaa waa kuu xanaaqsan yaho gafuurka uu ku tuuro qofku qalbiga muraayadii baa jabaysa maxaa yeelay ninkii odayga ka ahaa reerkii ama ra-iiska wadanka u ahaa iyo hogaamiyihii baa u xanaaqsan fa kayfa rabu lciza jala wacala laa yukalimuhum allah laba hadli maayo ilahi subxaana wa tacaala walaa yuzakiihim ciqaabka labaad waxa wey inuusan ilaahay tahirinin oo dembigooda dhaafayninba inuu ilahay iska dhaafo lagama yaabo maxaa yeele addoomaa jira ilaahay subxaana wa tacaala markay soo hor istaagaan ilahay isaga dhaafayo xadiidu najwa cabdullahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma saxiixana ahaa aayaddii qur-aankeedna rabbi ku sheegay subxaanah wa tacaala wuxuu oranayay rasuulka salawaatu llahi wasalaamu caleyh qofka maalinta qiyaamaha rabbi buu hor istaagaya iyadoo wax turjubaanaynan jirin markaasuu rabbi wuxuu leeyay addoonkaygii oo dembigan ma samayse oo kanna ma samayse oo kanna ma samayse haa buu leeyahy qofku waa qiraya haa rabbiyo waan sameeyey inan ma diidi karayo waa wuxuu sameeyey wuu og yahay kanna ma yeeshay haa kanna ma samaysay haa rabbi markuu qofku filayo in la halaagi doono ayuu rabbi wuxuu leeyahay wa ana qad satartuha laka fi dunya ogo oo adduunyada intaad ku noolayd waa kuwa asturo wax kaa ogaama leh intaasoo dembi aniga adin baa isogeyn ama maanta soo ma aha wa ana akfiruha laka alyowm maantana waa kuu dembi dhaafaya bax jannadayda gal addoomo ilahay uu sidaa yeelayaa jirta subxaanah wa tacaala kuwan iyaga ah walaa yuzakiihim ilaahay maba ahirayaba dembigooda lama dhaafayo waa ciqaabka labaad weeyaan ta saddexaad maxay tahay walaa yanduru ilayhim xaggoodana ilaahay ma fiirinayo waa sidii hadalkii oo kalo waxaa loola jeedaa nadrata raxma ama nadrata gadab nacam eegitaan naxariiseed ilahay xaggooda maba eegaya subxaanah wa tacaala ama eegitaan xag cadaabeed ah oo ay yani fiirin ay cadaab ku jirto nacam ilahay waa eegaya subxaana wa tacaala ta afraadna waxa weeyaan walahum cadaabun aliim waxay leeyihiin cadaab aad iyo aad u xanuun badan oo maxay yihiin saddexdaasi waaba hogeen waa khasaareen rasuulka wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam shaykhun zanin waa oday zinaysanaya waayeel weeye ciroolo aanan ceebiba karin ciyaadan biاllah ciroolo aan ceebi karin oo wax ilaahay laga hoos galo subxaanah wa tacaala ciyaadan biاllah kaa weeyaan maxaa yeeley culimmadu waxay yidhaahdaan takalluf weeyaan waa wuxuu isku kallifayo oo isku shidaynaya mooyaane shahwe iyo hawo haysa ma jirto hawo u geynaysa arrintan ma jirto waa ta- waa ta- waa takalluf weeyaan waa isku kallifayaa marka sidaa darteed rasuulku wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam ka koowaad waa shaykhun zanin hadduu dhalinyaro uu yahayo markaasi uu xero taraaray waxaa la dhihi lahaa dhalinyaronim ahayse waxbaa qaaday iyo shahwa ka adkaatay iyo naftiisa ka adkaatay iyo adduunyadiibaa sidan ahay waxbaa la eedayn lahaa laakiin hadda wax la eedeeyo meeshii ma jiraan waa shaykhun zanin waa yeel haddana zinaysanaya ka labaad waa melikun kadaabun waa boqor beenlow ah boqorka waxaa lagu yaqaanay saltaniya awood uu wax ku kala fuliyo inuu haysto quwa ah haddana maca dalik isagoo saltaanadii haystou beenlow yahay oo runta inuu sheego heli karaya dadkuna ay ateecaan maxaa beenta ugu wacan taa marka waxaa soo hosgelaya dadka siyaasiyiinta ah maanta iyagu maamulka gacanta ku hayo o dhan qofku siyaasi maba noqon karaya hadduunan kadaab ahayn kadaab aan dadka been u sheegayn hadduusan ahayn siyaasiba ma ahaba mid walba midka kale intuu ka been badan yahay waa ka siyaasiyan yahay baa la dhahaa wamalikun kadaabun weeyaa ka labaad ka saddexaadna waa caa-ilun waa faqiir weeyaan mustakbirun isweynaysiin badan saboolnimada waxaa lagu yaqaanay qofku inay dhulka dhigto xoogaa hanti hadday jeebkuugu jirtana inuu kibraa lagu yaqaanay ina alinsana la yadqaa muxuu ahaa ha? an ra'aahu istagna hadduu arkay inuu deeqtoomay oo xoogaa xooga jeebka ugu jiraan xoolo ah inuu xoogaa madaxa taagaa lagu yaqaanay laakiin kani jeebkiisana waxba ugama hooseeyaan waa ebir haddana maca dalika waa nin kibir badan ilahay ma jeclo subxaana wa tacaala kibirka waa inoo iman doonaa rawaahu muslimun xadiid kale muslim uu warinayey burayd alamina laga warinaya radi allahu tacaala canh burayd bn xusayb alslami qaala wuxuu yihi rasuulka salawaatu llahi wasalaamu aleyh xurmatu nisaai lmujaahidiin haweenka mujaahidiinta ah xurmadoodu inan ninkii ragga ahaa ee jihaadka aaday iyo kii gurigiisa iska fadhiya ma sina aayaddii qur-aankeed baa rabbi inoogu sheegay subxaana wa tacaala inaysan marnaba sinayn mila dalik haweenayda uu ka tegay iyo ninkan gurigiisa jooga haweenaydiisii ma sinaan karaan iyaguna waa kala fadli badan yihin cind allahi caza wajal sidaa weeyaan haddii marka uu ku aamino u yihahdo ni reerkaygii io ogow aniguse waxaan aadayaa jihaad oo uu sidaa reerkiisii u dabamaro wanaag inuu uga dabamaray ahayd iyo khayr hadduu xumaan uga dabamaro maxaa lagu sameynaya ciqaaba cinda allahi caza wajal xadiidkana inoo sheegaya saxiix muslimka ah xurmatu nisaai lmujaahidiina cala alqaacidiin haweenka mujaahidiinta ah xurmada ay leeyihiin haweenka fadhiya ka xurmati ummahaatihim weeyaan sida xurmada hooyooyinkoodii oo kale wamaa min rajulin ma jiro nin ikhlifu isagu uga khaliif noqda rajula nin kale oo min almujaahidiina ka mid ah reerkiisu oga dabamara wuxuu yidhi war niyo ii ogow reerkayga fii ahlihi oga dabamara oo yidhahdo niyo ii ogow sidaa ku tegay ninkan ninkii reerka inuu ogaado lagu ogaa fayakuunu huwa khayaanay fiihim reerkiisi ilaa hadduu jiro nin sidaas ah wqifa lahu waa loo soo istaajiyaa ywma alqiyaamati fayu'khadu waa laga qaadaa min camalihi camalkiisa waa ka qaadanaya fayu'khadu min camalihi maa sha wax allaala wuxuu doono isagaa la yihahda halka inta lasoo istaajiya acmaashiisiina la dhigo wax allaala waxaa doonta ka qaado famaa danukum marka salaadiisii iyo siyaamkiisii iyo qiyaamkiisii iyo khushuuciisii iyo zakadiisii iyo xajkiisii iyo sadaqaadkiisii iyo silat raxim wax allaale wixii acmaal saalixa uu lahaa ayaa halkan lasoo dhigaya nin waa khiyaane markaasaa laleeyahy acmaashan saalixa ah ee ninkan uu leeyahay waa ku khiyaane waxaa doonta ka qaado muxuu kaaga tegayaa marka qof aad khiyaantay oo doonay inuu kaa arguto waxba weeyaan famaa danukum buu yihi nabigu alay slat slam maxaa malaynaysaan danihiinu maaad yani maxaad moodeysaan weeyaan rawaahu muslimun xadiidka kale isna uu warinayay nisaa-i sanadkiisuna uu saxiix yahay sida imaamu dahabi sheegay ibn xibbaanna waa warinaya sheekh naasirna wuxuu ku tilmaamay silsilatu axaadiid asaxiixa inuu saxiix yahay abu hurayra laga warinaya radi allahu tacala canhu ardaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi arbacatun yubqiduhum allah afar qof ilaahay baa u carooda subxaanah wa tacaala afar qof ilaahay baa u carooda oo ka koowaad waa maxay albayaacu alxallaaf weeyaan qof wax iibinaya haddana dhaar badan shayga ugu yar iyo shayga weynba wuxuu ku iibinaya waa dhaar weeyaan wallahi intana laiga soo siiye wallahi sidan u ahaa wallahi kan weeyaan dadkuna dhaartaas intay rumaystaan bay kaga iibsanayaan ilahay ma jeclo subxaanah wa tacaala axaadiid aad u tiro badan baana ku soo aroortay waciidka noocaas oo kale ah dhaarta malayacniga ahaynan qofka uunan u meel dayanina beeca uu ku iibsado wax wanaagsan maaha wlfaqiiru lmukhtaal ka labaadna waxa weeye qof faqiir ahoo faantan badan mukhtaalku waa faajeertanki iyo faanki isqaadqaad badan ka saddexaadna washaykhu zani wa maxalu shaahidka xadiidka kaa weeyaan washaykhu zani odaygii zaniga ahaa weeyaan walimaamu ka afaraadna waa qofkii hogaamiyaha ahaa aljaa'ir ee daalimka ah uu inoo iman doona isaguna sheekhu wuxuu yihi waacdamu zina azinaa bilum zina waxa ugu weyn waxay tahay maxaarimtii in laga zinaysto weeyaan hooyadii baa ugu horeysa wاlkt walaashi wamra'aة اlab aabbaha haweenaydii uu qabay aayada ahayd isnaaduhu صaxiixu markaa waqad صaxaxa alxaakimu wاlcuhdaة calayh imaamu xaakim baa wuxuu wariyaa xadiid cuhdada iyo arintuna isagaa saxiix yeelayo isagaan kugu aadinayaa buu yihi anigu ma hubo sixadiisa imaamu dahabi raxmat اllahi tacala calayh sixadiisa anigu ma hubu yihi lakiin imaamu xaakim baa saxiix yeelay un kugu aadinayaa ama xadiidka isagaa wuxuu odhanayay man waqaca calى dati maxramin faqtuluuh inuu rasuulka yihi baa laga sheegaa salawaatu اllahi wasalaamu calayh xadiid ibn cabaas weeyaan man waqaca qofka ku dhaca zino ugu dhaca calى dati maxramin kuwii maxaarimta ahaa hooyadii walaashii gabadhiisii habaryartii eedadii sidaa u tiri intii ilaahay ka xaaraam yeelay gurkooda una u banaanayn qofka ku dhaca faqtuluuhu buu yihi nabigu calayh salaatu wasalam xadiidku waa daciif weeyaan tirmidi ibnu maajah baa warinaya sidaasi leeg sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhahda ibraahim bn ismaaciil bn abi xabiib waana nin rajul daciif ah weeyaan ama waxaa inooga filan xadiidka soo socda ee saxiixa ah ee warinaya tirmidi iyo nisaa-i abu daawuud iyo keyrkoodaba sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelay irwa alkhaliil xadiidkuna saxiix weeyaan rasuulka calayh salaatu wasalaam waxaa ka warinaya bara bna caazib wuxuu yidhi ana khaalahu bara bna macruur nin la yihahdo wey abtigi abtigii bara ayaa bacaahu nabiyu sala allahu alayh ali slam nabiga allah diray ilaa rajulin nin buu u diray nabiga calayhi salaatu wasalaam carasaa la aqalgalay bimra'ati abihi aabihii haweenaydii uu ka dhintay waagii jaahiliga iyo wixii la mida saasay ahayd allana waa inoo diiday walaa tankixu maxay ahayd aayaddii maa nakaxa aabaa aabbayaalkiina waxay guursadeen ha guursanina xaraam wey waa hooyada oo kale aayada islaanta aabbaha qabo waa hooyada oo kale weeyaan maxrum baad u tahay ilaa qiyaami saaca meel lagu xalaal yeelay lama hayo jaahiliyadii laakiin maynan u aabayeeli jirin waxyaabaha iyadoo aayadda la hayo qofkii ku dhaca maxaa la samaynaya xukumkana la marsiinaya nabiga calayhi isalaatu wasalaam baa bara ibna macruur diray bara bna caazib abtigii weeyaan rajul ansaariya buu ahaa isna nebigaa u diray calayhi salaatu wasalaam oo calan u dhiibay ciidan u dhiibay calan leh barabna macruur baana hogaankii iyo calankii loo dhiibay waxa loo dhiibayana maxay ahayd ilaa rajulin nin buu nebiga u diray carasa isagu la aqalgalay bimra'ati abiihi aabihii haweenaydii uu ka dhintay la aqalgalay yaqtuluhu inuu dilo oo yukhamisa maalah xoolihiisana shan intuu u qaybiyo khumuskii weeyaane sida suuraة اأnfaal rabbi ku tilmaamay subxaanaه wa tacaala sidaasaa marka la yeelayaa qofkii maxaarimtiisi ku dhaca iyagoo caddahay oo daliil loo hayo haddii laakiin isagoonan ogeyn maala kaba soo qaad waxyaabaha xurmada waxaa ka mid a shareecada islaamku ay noo diiday ridaaci nuugmadii baa ka mid ah haddii laba qof ay islaam wada nuujiso wiil iyo gabar ayaa islaam wada nuujisay labadii qof waa kala tageen oo adduunkay ku kala tageen ama ma ynan wada nuujinine kanay nuujisay wiilkan hadhowna gabar bay nuujisay midkood bay dhashay midkoodna maynan dhalin ama labadaba maynan dhalin laakiin naaskaasaa ka wada dhexeeya soo ma walaalo weeyaan hadhowbaa labadan qof dunidii ku kulmeen iyagoonan isogeyn waa isguursadeen hadday islaantii u timaado oy tiraada war adna anaa ku nuujiye adna anaa ku nuujiye halkaasay ku kala tegayaan maxaa yeele isma haysan karayaan sidaasina way dhacday ninkii saxaabiga ahaa ee abi cabdiraxmaan la oran jiray ayay ku dhacday radi allahu tacaala canhu wa ardaa haweeney madowbaa u timid oo ku tiri war adiga iyo gabadhan aad la aqalgashay anaa idin nuujiyey isagoo arrintii la yaaban buu rasuulku yimid salawaatu ullahi wasalaamu calayh markuu rasuulku u sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh rasuulkaa yidhi kayfa waqad qiil seed ula sii joogaysaa iyadoo sidaa la yidhi macnaha waa waxaan suurtagal ahayn qofka wixii khata oga dhaca waa gooni weeyaan sidaasoo kale ku dhaca laakiin wixii ogaal uu u sameeyo haweenaydii aabbaha qabay suurtagal maa waa taqaanaa adigoo ogsoon nusuustii sharcigeeda haddaad khilaafto xalaala dam weye qoortaa lagaa goynaya nabiga alayh salatu salaam ciidan dhan buu u diray nin hogaamiye ah in la dilo kow laga siiyo xoolihiisana shan loo qaybiyo alkabiiratu athaliata cashar idan zinada waxaa ugu xun zinada maxaarimta iyo wixii la mid ah waynu tilmaanay ribada markaynu kasoo hadlaynay labiyo toddobaatan buu nabigu uqaybiyey salawat llahi wasalaamu alayh waxa ugu hooseeya buu yihi an yatiya rajulu umma qofku inuu hooyadii u tago taasaa ugu hooseysa labiyo toddobaatanka waxa ugu koreeyana waxa weeyaan qofku inuu cirdiga walaalkii ku dhaco cirdiga walaalkii inuu ku dhaco taasaa ugu sarreysa weeyaan waatay inoogu sahlaan maanta annaga inoogu sahlan ma banaana dadka muslimiinta mar hadday yidhahdaan laa ilaaha ila allah xaruma maaluhu wa damuhu wa cirdu dhiiggiisa iyo xoolihiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa waa mamnuuc weyaan in lagu xadgudbo maxaa yeele kelimadaasaa xaaraam ka dhigtay man qaala laa ilaaha ila allah xaruma maaluhu wa damuhu wa cirdu ila bixaqi lislam wa xisaabuhum cala allahi waatuwa xadiidka kale cabdullahi bni cumar ee bukhaariiyo muslim ba ay warinayeen alkabiiratu athaliata cashar kabiirada saddex iyo tobnaad alimaam algaashi liraciyatihi alaalimi aljabaar waxa weeyaan imaamkii isagu raciyadiisii khayaanay oo hogaamiye hogaankii loo dhibtiyo taladii muslimiinta ee loo dhiibay waa khiyaanay mar hadduu khiyaanay daalim buu noqday mid madax adag oo jabbaar aho wuxuu noqday keligii taliyeah cidna aan waxba u ogolayn kii taladiisa ka hor yimaadana qoortu hordhigaya maxay nagala gudboon ka umma islaamiya rasuulka inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inay iman doonaan umaro sidaas oo ummadda dhiiggeeda xalaashanaya oo waxaasoo dulmi ah samaynaya in lagu baxo ma bannaan tahay maya ma bannaana ma bannaana xumaan oo dhan bay samaynayaan rasuulku wuxu yihi alayhi salaatu wasalaam maya seefyaan loo qaadan oon laga hortegin maxaa yeelay dadka muslimiinta dhiigagooda in la isku daadiyo waa xaaraam wey xurmeelada ma bannaana sidaa darteeda waxaa dhici karaysa intaad leedahay dulmigan aan qabanaya fasaad ka tira badan inaad la timaado oo dadaan dhiman lahayn uusan dili lahayn markaasi inaad ku banaysato intaad ka hor tagto waxaa laga yaabaa reerkaagii oo dhan iyo kii miyi joogiy kii magaalo joogi inuu eber ka dhigo hadduu laakiin laba qof iska xirto labadaa qof uu xirtay inbuu ku ekaanaya sooma hadduu xoolo cunaan intaa uu cunay inbuu ku ekaanaya laakiin markaad ka horbaxdo ead ka hor tagto adiga iyo reerkaagii iyo xoolahoodii iyo in allaaliyo intii markaa asalka ah oo dhan waa dhamaynaya marka ma banaana nebigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam ma aqaamu الsalaa maa lam yaأti kufra bawaax haddaynan la iman gaalnimo cad oo cindakum fiihi min allahi burhaan ilahay agtiisa aad xujo cad ooga haysataan waxaa intaa ka soo haray haddii uu xoog isagu intuu ku qabsado kacaan iyo towrad baaba dhalatayba afgembi buu la yimid qof allaaliyo qofkii hadlana qoortu ka goynaya kufri iyo balaayana waa ku dhawaaqaya xikmad kuma jirtuu ohanaya sheikh alislaam ibna taymiya iyo keyrkiisaba culimada in lagu baxo markaa fasaad ka weynan badan dadka muslimiinta lagu rido haddii dadka muslimiinta laakiin intay qabtaan keligii meel iska dhigi karaan nacam taasi dhibaato ma laha waa la awoodaa inta wanaagsan baa xoog badan isaga keligii hadduu meesha uu ordo dhab inta la siiyaa xabsi la gelin karaya war naga istaag la dhihi karaa meel taasi waa banaan tahay dhibaatana ma laha culimadu iskuma diidana taa iyada imaamkii kaashiga ahaa haddaba maxaa ku soo arooray oo dembiyada waaweyn ee dembiga saddex iyo tobnaad buu sheekha ka dhigay qaala allahu tacaala allah inoo tilmaamo wuxuu yihi alla inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaasa wayabquuna fi lardi bigayri alxaq ulaa'ika lahum cadaabun aliim inama asabiil war waddadu waxay ahaatay lagu halaago iyo cadaab alla lagu mutaysto dushooda waxay ahaatay cala aladiina kuwii dushooda yadlimuuna annaas dadka dulminayeen kuwa dadka dulminaya kuwaasaa wado lagu ciqaabo maray weeyaan ilah agtii subxaana wa tacaala wayabquuna raadinayaan oo la soconayaan fi lardi dhulkiina bigayri xaq bigayri lxaq xaq la-aan dulmi iyo fasaad bay dhulkiina la marayaan ulaaika kuwaas rabbi wuxuu yihi lahum waxay leeyihiin aakhiradii cadaabun bay leeyihiin aliimun aad iyo aad u xanuun badan alla aayad kale wuxuu ku odhanaya waqaala tacaala kanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh ree bani israa'iil sababihii ilaahay ku halaagay ka mid tahay subxaana wa tacaala iyagaa la tirinayay kaanuu waxay ahaayeen ree bani israa'iil laa yatanaahawna kuwa aanan iska reebin can munkarin munkar kuwa aanan iska reebin munkarka hadday arkaan waa hebel maxaan ku sameeya iga dhaaf indhaha inuu ka laabto waa ina adeerkii waa ina abtigii waa walaalkii waa raximkii waa qaraabadii maehe waaba qof muslimoo saaxiibkii ah ilaa hayri dalik kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahawna kuwa aanan iska reebin can munkarin munkar kuwa aanan iska reebin ummaddanna maxaa lagu yaqaanay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas muxuu ahaa taamuruuna bilmacruufi watanhawna can lmunkar siimaaga ummaddan iyo calaamadda lagu yaqaanaa waxay tahay inay wanaaggana faraan xumidana reebaan haddii marka ay ku dhacaan wixii reer bani israa'iil ay ku dhaceen calaamaddii lagu yaqaanay iyo khayriyadii waa ka baxeen markaa waxay qaadayaan waddadii reer bani israa'iil bay qaadeen oo ah asbaabihii halaaga weeyaan laa yatanaahawna kuwa aanan iska reebin bay ahaayeen can munkarin facaluuh munkar ay samaynayaan kuwa aanan iska reebin bay ahaayeen alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala labisa waxaa baas lahaaday maa kaanuu waxay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameeya waxay samaynayeen baa baas leh saasuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala wa qaala nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidkii bukhaariyo muslim bay warinayaan cabdullahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ayuu rasuulka wuxuu ku yidhi salawaatu llahi wasalaamu caleyh kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih xadiiu xadiidkii mas-uuliyadda ka warramayay weeyaan waxay ku tusinaysaa diinteenna xadiidkan wuxuu ka mid yahay khusuusiyaadka tilmaamaya diinteennu sida ay tahay diin jiddiya inay tahay diin qofka mas-uuliyad saaraysa oo aanan qofka loo ogolayn maalayacni mas-uuliya ku saaran hadduu yahay imaamka weyn iyo hogaamiyaha muslimiinta hadduu ka soo gudbo oo yahay hogaankii qoyska iyo reerkaa ninkii taladiisa hayay hadday tahay hooyadii oo ah rabbatulbeyt hadduu yahay wiilkii la dhalay ilmihii la dhalay hadduu ahaan lahaa khaadimkii u shaqaynaya reerka intaba mas-uul weeyaan wax bilaa mas-uula shareecada islaamka laguma yaqaano qof walba mas-uuliyaddaasoo dhan ka soo gelaya mas-uuliyaddaa qofkii dayaca ilahay waa kula xisaabtamaya marka yowma alqiyama subxana wa tacaala rasuulka wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam kullukum dhammaantiisaad u dhan tihiin fardi iyo mujtamac dhammaanba qof keligii ahayo mujtamacii dhammaan idilkiinaba raacin baa tihiin kuwa wax la raaciyey wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun kuwa la weydiinayaa tihiin can raciyatihi raciyadiisa ayaa la weydiin doonaa dhammaantiin waxbaa laydin raaciyey waxa laydin raaciyeyna waa la weydiinaya qof walba khusuusiyanna waa loo weydiinaya cumuumiyanna waa loo weydiin doonaa qofkii hogaanka dadka muslimiintahay waa la soo istaajinaya maalinta qiyaamaha way inoo iman doontaa axaadiista uu rasuul kaga hadlay salawaatu llahi wasalaamu caleyh xadiid kale imaam muslim uu warinaya abu hureyra laga warinaya radi allahu tacala canhu ardaa xadiidkii dheeraa weeyaan ee nebiga suuqa uu soo maray salawaatu llahi wasalaamu caleyh ninkii qishka iyo khiyaanada la imanayay ayuu rasuulka wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh man gashanaa falaysa mina qofkana khayaana naga mid ma aha qofkana khayaana naga mid ma aha yaa loola jeedaa na khayaano ma carab baa loola jeedaa ma qoraysh baa loola jeedaa ma saxaabadaa loola jeedaa maya waa ummadda islaamka qofka khayaana ee waxaynan xaq u lahayn wadda aynan xaq u lahayn marsiiya falaysa mina oo ninkan isagu sura suuquu iibsanayey roob baa da-ay badeecadii suuquu ku iibinayay buu ku da-ay hadhow roobkii markuu feeray intii qoyaneed buu hoos mariyey intii qalneed buu kor soo mariyey badeecadii ayuu tii qoyaneedna hoos mariyey tii qalalneedna kor soo mariyey nabiga arkay calayhi salaatu wasalaam maxaa dhacay buu yiri wuxuu yihi yaa rasuul allah asaabat isamaa rasuulka allow cirkaa ku soo da-ay roob baa asiibay oo maxaad kor ugu soo dhigi weysay oo muslimiinta u arki waayeen qofkii sidaa ku iibsanayay yelkadii marka qofka sidaa ku iibsanayay yelkadii maxaa yeelay marka aada waxaa aada iibsanaysid aad dadka ka iibinaysid ceebtooda aad muujisida tiraada waxaan iin buu halkaa ku leeyahay ceeb buu leeyahay ma ku iibsanaysaa sida hadduu ku iibsada ilahay waa kuu barakaynaya waxaada fain sadaqa wabayana buurika lahuma fii baycihima xadiidkii bukhaariyo muslim bay warinayeen fain sadaqa wabayana haddii intay run sheegaan ay caddeeyaan waxaan ay iibsanayaan iibinayaan waxa uu yahay iyo saxiixa waxa ah iyo waxa maqshuushka ahee qishka ah iyo waxaanan fiicnayn u leeyahay hadday caddeeyaan burika lahuma fii beecihima buu rasulka yiri alay slat slam waa loo barakaynayaa laakin fain katama hadday aamusaan oy qariyaan sow maaha rasuulku wuxu yihi alayhi salaatu wasalaam muxiqat barakatu baycihima waxaa la tirtiraa barakada beecooda ilahay waa tirtiraa subxana wa tacaala walow lacag badan ba ade ku heshid qofka aad ku khiyaantay beeca xoolaha aad ka heshay barakada ilahay ka qaadaya subxaana wa tacaala barakada ilahay ka qaadaya ciyaada billah sidaa darteed qofka muslimiinta khiyaana ama beeca ha ku khiyaano ama maamul ha ku khiyaano ama wax la mid a ha ku khiyaano man hashanaa qofkana khiyaana falaysa mina buu rasuulka yihi alayh salatu slam naga mid ma aha midnadanna loolama jeedo macshar muslimiinta ka mid ma aha oo gaalnimu ku dhacaya loolama jeedo laakiin dadka muminiintuuna ka mid ahayn maxaa yeelay khiyaanada iyo beenta labadaasi qofka muminka qalbigiisa kuma kulmaan sida rasuulkiina baray salawat llahi wasalaamu aleyh munaafiqiinta lagu yaqaanaa wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka wuxuu oranayay salawaat llahi wasalaamu aleyh xadiidka bukhaari ay warinayeen iyo muslim cabdullahi bni cumar bn khaaab baa laga wariyay radi allahu tacaala canhuma rasuulku inuu yihi salawaat llahi wasalaamu aleyh aulmu ulumaati ywma alqiyaama dulmigu wuxuu ka mid yahay ulumaadka iyo mugdiga maalinta qiyaamuhu ka mid yahay dulmiga gardarada waxay ka mid tahay ulumaadka maalinta qiyaamaha in maalinta qiyaamaha mugdiyaalna waa jiraan nuurna waa jiraa yasca nuuruhum muxuu alla yihi subxaana wa tacaala kuwii muminiinta ah bayna aydihim wa biaymaanihim midigtooda iyo hortoodaba nuurkoodii baa soconaya amaa kuwa kale sow maaha ee munaafiqiinta ah iyaguna nuur ma haystaan dulmi bay ku jiraan muminiintii ay yaqaaneen ee hebel iyo hebel ay masaajidka kula tukan jireen iyo waxay leeyihiin induruna naqtabis min nuurikum war noo yara kaadiya aanu idinka dhimil qaadano nuurka laakiin rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala waxay ku dhahayaan irjicuu waraakum faltamisuu nuura adduunkii u laabta oo nuurkan camal saalixa weeyaane camalkii saalixa dunidii kala imaada adulmu marka haddaba dulmigii ulumaatu yowma alqiyaama weeyaan sidaa darteed rabbi naftiisana waa ka nasahay annagana waa noo diiday yaa cibaadii inii xaramtu ulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamu xadiidkii fi saxiixi muslimin ee saxiixi muslimka ku sugnaa abi dar rasuulku uu ka warinaya rasuulkana can rab lciza jala wacala xadiid lqudsi weeyaan sidaasuu rabbi ku yihi subxaanah wa tacaala xadiidkii macqal bni yasaar ee bukhaariyo muslim warinayeen rasuulka wuxuu yihi salawaat llahi wasalaamu aleyh ayuma raacin war nin allaaliya ninkii raaci ah hogaamiye weeyaan ilaahay hogaan u dhiibay subxaanah wa tacaala oo asha khiyaana raciyatahu raciyadiisii khiyaana ashku waa ti haddaynu soo maraynay man ashana falaysa mina waxbuu ku khiyaanay maamulkiisiibuu ku khiyaanay beeciisiibuu ku khiyaanay hantidii loo dhiibay buu khiyaanay ayuma raacin hogaan walba oo asha raciyatahu raciyadii loo dhiibay iyo hogaankii loo dhiibay ama hogaanka guud ha noqdo ama midkii ka hooseeya iyo isagu maamulka loosii dhiibaya ha noqoto waxay ahaataba ee raciyadiisa khiyaano buu yihi rasuulka alayh salatu salaam fahuwa fi naar naar buu ahaaday walow haba yaraadee intuu ku khiyaanayo qalinku waa khiyaano weeyaan afka uu ku khiyaanayo maamulkii oo cid aan ehel u ahayn uu dhiibo waa khiyaano weeyaan intuba intuba waa khiyaano weeyaan wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam xadiis kale bukhaari iyo muslim ba ay warinayeen ayuu rasuulka wuxuu ku yihi macqal ibni yasaar saxaabiga haddaynu soo sheegnay laga warinayey ayuu rasuulka wuxuu ku yihi salawaatu llahi wasalaamu aleyh man istarcaahu allah qofka ilaahay u dhiibo hogaan raciyatan racyo ilaahay hogaankeeda u dhiibo uma dabadeedna lam yuxitahaa binusxin aanan ku hareeraynin naseexadiisa waxa weeyaan ilaalin dhinacyada in laga maro nusxa gargaar weeyaan iyo naseexa aanan ku hareeraynin ma jiro ilaa hadduu jiro xarama allahu calayhi اljannata ilahay jannada waa ka xaram yeela ummaddan ah ilahay hogaanku kuugu dhiibay subxaana wa tacaala kooda taagta daran siduu u soconayo u socodsii oo oradka iyo degdegta ka daa maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu ciidan kaxaynayo xagga dambuu ka mari jiray kooda awrka ka fadhiistay ka garbabeelay kooda aanan kici karaynin iyo waxo dhan ba ogaan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaad hor oradidoo keliga aad oroddo ma banaana wax wanaagsanna ma ah naseexadu macnaha waxa weeyaan inaad dhinac walba ka dhowrtaa la doonaya kan dheeraynayana aad celisid kan gaabinayana dabada aad ka soo wado mid walba aad sidaa u ogsoon tahay taasaa la doonaya ma jiro qof sidaa yeela ilaa xarama allahu calayhi اljanna ilahay jannadiisa waa ka xaram yeela subxaana wa tacaala lafdi kale wuxuu ohanaya yamuutu ka isagaa waa dhintaa xiina yamuutu maalintuu dhimanayo waa dhintaa iyo saacadduu dhimanayo wa huwa gaashin isaga oo khiyaanay liraciyatihi raciyadiisa isagoo khiyaanay buu dhintaa ilaa manaa ma dhinto maalintuu dhimanaya isagoo raciyadiisa khiyaanay ilaa hadduu jiro xarama allahu calayhi اljanata ilahay jannada waa ka xaram yeela qof ummadii aanan naseexo iyo waane iyo tartiib iyo celcelin iyo aanan ku haynin ma jiro maalinta uu dhimanayo ilaa isagoo yani isagoo aashi oo khiyaanay dhinta ilaa xarama allahu calayhi اljanna ilahay jannadiisa waa ka xaraam yeela mutafaqun calayhi wa fii lafdin lafdi kalena wuxuu odhanayay lam yejidka isaga ma helo raa'ixat اljanna jannada urteeda iyo carabteedii ma helo wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam xadiid kale oo musnad imaam axmed ku sugan sheekh naasirna uu ku saxiix yeelay silsilat alaxaadiid asaxiixa ayuu wuxuu ka warinaya abi umama laga warinaya radi allahu tacala canhu wa ardaa rasuulku wuxuu yihi salawaatu llah wasalaamu calayh maa min amiiri casharatin amiirka la sheegaya madaxweyne iyo hogaamiye keliya ma aha masaajidkeenan amiir buu leeyahy hogaan buu leeyahay qoyskii iyo taladii dadka muslimiinta ahayd ugu yaraa hogaan buu leeyahay dhegaysa hadda waxaa rasuulka ka yihi salawaatu llah wasalaamu calayh maa min amiiri casharatin qof hogaamiye oo ah toban qof ma jiro kaasoo ilaa hadduu jiro yu'taa waa la keenayaa bihi maalinta qiyaamaha ah maqluulatun yadaahu gacmihiisa iyadoo ay ku xiran yihiin ilaa cunuqihi qoortiisa gacmihii luqintooda isku xiran baa la keenaya qoortiisi alaqahu macnaha silsilad bay iskula xiranta marka horeba soo hogaan ma ahayn ha soo qabto qoorta ka xira wey dadka kale iyagoo keligood socdaa la keenaya laakiin kan sow toban qof ugu yaraan iyo wax la mida sow mas-uulu ma ahayn ha keena luqunta ka xira buu rasuulka yihi alayh slam saasaa la leeyahy allah dhahaya subxaana wa tacaala luqunta ka xira oo laga xiri oo maxaa sii daynaya see loo daynaya rasuulku wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam maqluulatun tii ku xiran iyadoo ay tahay ilaa cunuqi qoortiisa yadaahu ay ku xiran tahay ilaa cunuqi atlaqahu waxaa sii daynaya cadluh cadaaladiisaa sii daynaysa aw amase awbaqahu waxaa halaagaya jawrahu dulmigiisii baa halaagaya gardaradiisii iyo eexdiisii ayaa halaagaysa wallahi ree hebel maantay usoo martay oo gacantay ugu jirtaa taladii ha kaa saartay way maalinta qiyaamaha saasaa luqunta lagugu xirayaa marka oo waxa dadka muslimiinta intooda caqliga le ay ka cararaan mas-uuliyadda maalin maalmaha ka mida kamaa fi saxiixi muslimin ayuu rasuulka wuxuu arkay salawaatu llahi wasalaamu caleyh abi dar radi allahu tacaala canhu wa ardaa markaasuu wuxuu ku yihi ya abaa dar inaka rajulu daciif inii araaka daciifan lafdi kalaa ohanaya inii araaka daciifan abudar waxaan ku arkaa inaad tahay nin taag daran tabar yar wa inii uxibu laka ma maa uxibu linafsi waxaanan kuu jeclahay waxaan naftayda la jeclahay taagdaradu loolama jeedo iimaankiisaa hooseeya abi dar radi allahu tacaala canhu ardaa ma adalat labra alkhadra ma hoos marin samadan mana dul soconin dhulkan qofka zuhdi badan waxaana uu nabigu ku matelay salawaatu اllahi wasalaamu aleyh ciisa bna maryam xagga zuhdiga wuxuu aa nin zaahid ah abi dar radi allahu tacala canhu arda aad iyo aad u zuhdi badan marka nebiga wuxuu ku leeyahay salawatu llahi wasalaamu aleyh waxaan ku arkaa nin daciifa inaad tahay waxaanan kuu jeclahay waxaan naftayda u jeclahay oo maxay tahay laa tamaran iyo amiir ha u noqonin ala natayn cala tnayni labo laba iyo wixii ka sarreeyana amiir ha u noqonin weliga reerkaagaas ilahay luquntaada uu geliyey subxaana wa tacaala wax ka badan weliga amiir ha u noqonin walaa taliyanna maala yatiimin xoolo agoomeedna gacantaada yaynan soo gelin weliga iska ilaali xoolo agoomeedna yaynan gacantaada soo gelin iska ilaali saasuu nabiga ku yihi salawatu llah wasalaamu aleyh marka wax dadka muslimiinta intooda caqligale ay ka cararaan weeyaane wax loo carara ma aha wax loo carara ma aha lafdi kale wuxuu oranayay rasuulka alayh isalaatu wasalaam maalin maalmaha kamid abi dar baa u yimid oo ku yihi alaa tastacmilnii rasuulka allowse aniga shaqo iyo hawl iima diraysid saxiix muslimku isna kusoo aroore markaasuu nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi gacantiisa ayuu garabka iiga dhuftay markaasuu wuxuu yihi abidaro waxaan ku arkaa inaad tahay rajul daciif ah ma arintan iyada ahna imaaradan waa mas-uul weeyaan maalinta qiyaamaha ah waxay noqonaysaa khizye iyo nadaama hog iyo shalay weeye maalinta qiyaamaha mas-uuliyaddan ma aragtaa maalinta qiyaamaha waa hog iyo shalay weeyaan ilaa qofka xaqeeda ku qaaday mooyaane ilaa qofka xaqeeda ku qaaday mooyaane oo siday ahayd oga soo baxay yaa oga soo bixi karaya weyma arrinta iyada ah si kalosood isu tiraada waa ka soo baxday weligaa iin un baad leedahay imaam shaafici ba wuxuu yihi raxmat اllahi tacala alayhi rida الnaasi gaayat laa tublaq dadka raalligelintooda waa gaayo aan la gaari karayninba haddaad tirahda kan raalligeli kii kala xanaaqaya kii kala raalligeli markaad tiradana kii kala xanaaqaya weligoodba lama raaligelin karo idan waxaad ku raaligelin kartaa maxay tahay dariiq alle ku toosnow subxaana wa tacaala dariiqa alle ku toosnaa xadiidkii bukhaari warinayay keyrkiisana muxuu ohanayay rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haddayba mas-uuliyad noqoto cidda ugu khayrka badan aad helaysaan waa cidda ka cararta weligeedba kuwa un ogaadon iyagu ama qofka intuu xabadka garaaco yihahda aniga bahasha ii dhiiba yihahda anigu miaalkayga waa miaalkii nabiy llaahi yuusuf oo kale ijcalnii calaa khazaain alard miaalkaygu kaasoo kale weyaan weligiiba waa khaain wey kaa iska ilaaliya rasuulku wuxuu ohanayay salawaatu llahi wasalaamu calayh xadii isaguna fi صaxiixi muslimi ku sugan caaishana laga werinaya radi allahu tacala canha umina caaisha rasuulku wuxuu yihi salawaat اllah wasalaamu aleyh allahuma man waliya waa duco weeyaan iyo habaar rasuulku wuxuu u duceynayaa salawaat اllah wasalaamu aleyh qofka ummadan iyada ah hogaankeeda wax uun ka mida intuu qabto dhimrin iyo taakaleelin iyo iyagoo tabartoodii intay tahay ku wada qofka isaga sidaa ugu dhimriya allah u dhimriyu rasuulku leyah alayh الsalaatu wasalaam qofka ku adadkaada ee dushooda ku noqda haliidkana ilahi subxaana watacaala korkiisa ha ku adkaada isaguna waa habaar weeye kaasina allahuma ilaahayow man waliya min amri hadihi اlumma qof allaaliyo qofkii hogaankeeda qabta ummadan wax ka mid ah shay-an wax un ka mida qofka qabta oo farafaqa bihim u dhimriya u dhimriye u dhimriye hoos iyo taakaleelin ku wada rasuulku wuxuu yihi salawaat اllahi wasalaamu aleyh farfuq bihi ilah u dhimri adiguna ducada nebiguna waa asiibaysa qofka isaga ah waman shaqa calayha qofka ku adkaada ee ku cuslaadana fashquq calayhi ilahu korkiisa ku adkow rawaahu muslimun waqaala sala allahu alayh waalihi wasalam xadiid fii sunna tirmidi iyo nisaa-ib ay warinayeen kacb bni cujrana laga warinayaa sanadkiisuna waa xasan weeyaan wuxuuna leeyahay shawaahid xadiid jaabir bn cabdillahi baa ka mid a radi allahu tacala canhu ardaa musnad imaam axmedna ku sugan sanadkiisuna waa xasan yahay xadiidku saxiix weeyaan sidaa darteeda duruqdiisa aad u tirada badan ee kusoo arooray rasuulka wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh sayakunu umaraun fasaqa waxaa ahaan doona dad hogaamiyaal oo fusaqa fisqigu waa maxay bimacnaa waxay la imanayaan wax shareecada islaamku aynan banaanayn la arkayo hadduu qarsado isagu hoos oo la yimaado qofka waxaanan la ogeyn fisqi lama dhihi karayo fisqigu waa maxay waxyaabihii manhiga ahaa bay calanan oo la imanayaan khamru cabaya iyo wixii la mida calan iyadoo la arkayo sayakuunu waxaa ahaan doona umaraa umara ayaa ahaan doona fasaqatun iyagu fusaqa oo maca dalika juwaara iyagu jaaira bimacnaa waxa weeyaan dulmi badan xadgudub badan ummadda ku xadgudbaya wax laynaya waxba aanan kala hambaynaynin rasuulku wuxuu yihi alayh salatu slam faman sadaqahum qofka iyaga warkooda rumeeya ee yihahda weligaaba jir oo joog taliyo hogaamiya runta ah adiga weeyaan faman sadaqahum qofka u rumeeya bikadibihim beentooda ee gurbaanka u garaaca wa acaanahum uguna gargaara calaa dulmihim dulmigooda ugu gargaara gargaarku laba nooc weeyaan nooc waxa weeyaan waa askari ama waa gulwado waxaynu dhihi jirnay wixii la mid ah hogaankooduu xoojinaya taladooduu xoojinaya garabkooduu taagan yahay afar iyo labaatanka saac qofka isaga waa xoojiy xadiidka nebigu ku sifoobay salawat ullahi wasalaamu caleyh laakiin waxaa ka sii shar badan kaa isaga ah lamaba arka shar inuu yahay waxaa ka sii shar badan qofka diin ahaan dulmigooda diinta ku bineeya ee yihahde waaba kuwa runta ee aimadii saalixiintahayd buu ka harayba aimadii saalixiintahayd buu ka haray qofka yihahdo qofkaas wax ka shar badan ma jiro maxaa yeelay ducaatun calى abwaabi jahanama kuwa nebiga ku sheegay wey salawat اllahi wasalaamu alayh waa dad dadka ugu yeeraya abwaaba jahanam kaalaya kaalaya sidaa uga haya waana culamo weeyaan dariska culamada labisan faman sadaqahum qofka u rumeeya bikadibihim beentooda wa acaanahum ugu gargaara calaa dulmihim dulmigooda ugu gargaara dulmigoodana ugu gargaara waxaynu soo aragnay oo dhan weeyaan maamuladii maan ilaa maanta kuwa jooga weeyaan falaysa kaasi wuxuu yihi nebigu ka mid ma aha minii aniga xaggayga muminiinta ka mid ma aha walastu minhu isagana kamid maho beri baan ka ahay qofka isaga waa iga beri anna beri baan ka ahay nebigu beri buu ka noqday salawatu llahi wasalaamu caleyh walam yarid soona aroori maayo calaya aniga dushayda alxawd xawdkaygana ma soo aroorayo maxaa yeele xawdka waa lasoo aroori doonaa darka nebiga caleyhi salaatu wasalaam ina acطaynaaka alkawthar alla uu yihi waa lasoo aroori doonaa axaadiista kusoo aroortayna boqol way gaaraysaa ku dhawaad boqol ku dhawaad weeyaanoo dhowr iyo lixdan ayay kor u dhaafeen intaan arkay axaadiista xawdka kusoo aroortay oo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka ummadayda ay soo aroorto nujuumtii iyo weelasha wax looga cabayo cadadu aniyatihi weelasha wax looga cabayo xadii bisanadin صaxiix sunan nisa iyo keyrkiisa ku soo arooray waxa weya mila cadad الnujuum weelasha wax looga cabayo darka isaga ah waa xidigaha tiradooda oo kale weeyaan habeen gudcur ah cirka ma dhowrtay waxa ka birriqlaynaya intaad arkaysa intaadan arkaynin baa ka badan weelasha wax looga cabaya intaasay dhan yihiin kullina waa laga cabaya laakiin qolaa iman doontuu nebiga yihi calayhi salaatu wasalaam sida neefka baadida marka xoolahaadu ay darka ka cabayaan aada gafuurka oga garaacdeed oga walduudid saasoo kale looga duwaya malaa'igtaa dhexda ka celinaysa markaasuu rasuulku waxaan leeyahay buu yihi rabbi ummatii ummatii oo rabbi kuwani waa ummadaydiiya maxaa dhacay oo darka looga celinaya rasuulku wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam waxaa laygu leeyahay ma garanaysid waxay gadaashaan la yimaadeen kuwan waa kaa dambeeyeeno hawlo kalay ku dhaqaaqeen weeyaan markaasuu nebigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam waxaan leeyahay fasuxqan fasuxqan halaag baa usugnaaday halaag baa usugnaaday kuwa noocaas ah haddaba ma aha aimadii jawrka kuwa run ka dhigaya warkooda beenta ah ee ugu gargaaraya dulmigooda kuwa ayaga iga mid maaha anana ka mid ma ahi xawdkana ma soo aroorayaan buu rasuulka yihi alayhi salaatu wasalaam fakayfa idan aimadii aimatu ljawr ahayd iyagu marka kuwii jawrka ku dhaqaaqayay maxaad u malaynaysaa وqاl slى الlه عlيه وaلiه وsلم xadiid kale nebigu wuxuu ku yihi salawaat الlahi وsلام عlيه sunan abi dawud ibn majah ku sugan imam msl axmed bn cmbalna musnadkiisu ku warinaya jariir bn cabd الlahi اlbajli baa laga warinayaa inuu rasuulku yihi salawaat الlahi وaسlاam عlيه ma min qwmi yucmal fiihim bاlmacaaصi dhegayso hadaba halkana waxa weeyaan dadka muslimiinta ah khayr kama dhammaado laakiin khayrkaa marba wuxuu joogaa darajo waa ti hadda aynu soo tilmaamayna haddii laga taagroon yahay cudurdaar bay cinda allahi leeyihiin caza wajal haddii laakiin halabadu iyaga ay leeyihiin oo iyagu ay tiro badan yihiin oo tayo leeyihiin inay dulmiga iska qabtaan weyaan o dhahaan ya arrintan iyada rasuulku wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu aleyh ma min qowmin ma jira qowm yucmalu fiihim dhexdooda lagu camal falo bilmacaasi macasiyo lagu sameeyo iyagoo arkayo macaasi baa lagu samaynaya dhexdooda wahum maca dalikana qoomka iyaga ah ee macaasida lagu dhex samaynaya acazu iyaga awoodana leh wa akaru tiradana leh tayo iyo tiraba iyaga iska leh dad sidaas ma jiraan oo miman yacmalu waxay tiro iyo tayada kaga badan yihiin miman qolo yacmaluhu arrintaas samaynaya qofka waxaa samaynayaana xagga tiradii iyagaa kaga badan xagga tayadii awoodii iyo maamulkiina iyagaa kaga badan uma dabadeed lam yugayiruu aanan bedelin dulmiga iyo jawrka iyo macaasida aanan bedelin ilaa hadday jiraan camahum llahu ilaahay waa ku hareereeya biciqaabin ciqaab bu ilahay ku hareereeya maxaa yele ummaddan waxaa lagu yaqaanay kuntum khayra ummati ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can lmunkar taasaa cinwaankeedu ahaa cinwaanka ummadda lagu yaqaana aayaddaasay ahayd ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can lmunkar haddaba haddii amarkii wanaagsanaana ay fulin waayeen oy fari waayeen xumidiina ay reebi waayeen oy gacanta qaban waayeen ilahay ciqaab buu usoo dedejinaya subxaana wa tacaala axaadiid aad u tiro badan baana kusoo aroortay rasuulku ku tilmaamay salawat llahi wasalaamu calayh waruya warawaa abu cubaydata ibn cabdillahi bni mascuudin radi allahu tacaala canhuma can abihi qaal inuu yihi abihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam xadiidkan isnaadkiisu waa daciif weeyaan maxaa yeelay abu cubayda ibn cabdillahi bni mascuud aabihi waxba kama maqlin sida saxiixa ah caruurta cabdullahi bni mascuud uu dhalay wiilkiisa cabdiraxmaan riwaayadda uu ka warinaya aabihi taa un baa saxaxa la yidhaahdaa abu cubayda ibn cabdillahi bni mascuud aabihii muunan waxba ka maqlin maxaa yeelay isagoo yar ayuu dhintay aabihii sidaa darteeda umuusan caqliyeysan aabihii marka isnaadka inqiaac baa ku jira sidaa darteeda daciif buu noqonaya imaamu tirmidina raxmat ullahi tacala caleyh awal juz ayuu sidaa ku tilmaamaya aimada xadiidka o dhan itifaaq bay ku yihiin imaamu axmed bin xambal baa dhahaya bukhaari baa dhahaya iyo keyrkooda isnaadka nooca ku yimaada inuusan sax ahayn warawa abu cubaydata sidaa darteed imaamu dahabi raxmat ullahi tacala caleyh sanadku inoo tilmaamay si aan ku garanno sanadkan inuu daciif yahay warawa abu cubaydata bni cabdillahi bni mascuudin can abihi qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wladii nafsii biyadihi allah naftayday gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranaya latamuruna bilmacruuf macruufkiiyo wanaagaad faraysaan walatanhawunna waad reebaysaan can lmunkar munkarkiina waad reebaysaan walata'khudunna waad qabanaysaan calaa yadi lmusii kii xumida falay gacantiisana waad qabanaysaan walata'turunna waad joojinaysaan ood u gargaaraysaan cala lxaqi xaqi waad u gargaaraysaan aran gargaar aw amase layadribana haddaydan sidaa yeelin soo maa layadribana allahu ilaahay waa garaacayaa biquluubi bacdikum qaarkiin qalbiyadooda bibacdaa bacdin qaarka kaleu ku garaacaya uma dabadeedna yalcanukum ilaahay waa idin lacnadayaa kamaa lacanahum siduu u lacnaday yacni bani israa'iil calى lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam saasoo kale ilaahay idin lacnadaya subxaana wa tacaala macnaha xadiidku waa sax weeyaan oo axaadiis aad u tiro badan baa ina tusinaysa xadiidkii abi umaam iyo abi bakr abi bakrat abi abu bakr sidiq radi allahu tacala canhu iyo keyrkooda ayaa inoo tilmaamaya markuu ka waramayeen biqowlihi tabaaraka watacala ya ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida اhtadaytum aayadda ayadaa markii laga waramayey wa can aklab ibnu tamiimin waxaa laga warinayaa qaala wuxuu yihi xadaana almucala bna ziyaadi can mucaawiyata bna qura can macql bni yasaari radi allahu tacala canhu can الnabiyi salى اllahu alayh waalih waslama qaal nebiga alle wuxuu yidhi xadiidka sanadkiisu daciif weeyaan si amaanadii u gutay imaamu dahabi raxmat اllahi tacala caleyh sanadku inoo sheegay sanadkanna waxa uu ugu hormariyey nin la yihahdo aklab ibnu tamiim imaamu dahabi markuu ka hadlayay miisaankiisa wuxuu oranayay qala lbukhaariyu munkar اlxadiid waqala ibnu maciinin laysa bishay imaamu ibni xibaan isagu wuxuu oranayayba waxa weeyaan axaadiidiisa lamaba qaadan karayaba imaam lbukhaari qofku yihahdo munkar lxadiid wuxuu oranayay sida uu tilmaamay imaamu lbukhaari raxmat اllahi tacala caleyh qofkaan ihahdo munkar xadii maba haboonaba in wax laga wariyaba maxaa yeele munkar xadii alimaam bukhaari alfaada uu isticmaalo aad iyo aad bay u adag yihiin alfaadu isticmaalaya xagga jarx tacdiil waa ragga muctadiliinta islamarkaana alfaadiisu aad u adagta aad iyo aad ay u adag tahay qofku yihahdo munkar xadii laa taxilu riwaayata bih asla haddaba aqlb ibnu tamiim sidaasay culimadu ku sheegeen bukhaari baa yihi waa munkar xadii ibnu maciin wuxuu oranaya laysa bishay aslan ibn xibaan isaguna waaba fogeeyeyba wagayri dalik marka sidaa darteeda sanadka xadiidku waa daciif weeyaan amaa xadiidku wuxuu leeyahay uru kale uru kale ayuu leeyahay sidaa darteeda sheekh naasir wuxuu oranayay silsilat axaadiid saxiixa xadiidku sax weeyaan waana sidaas weeyaan sida sax ah maxaa yeelay ibn abi caasim ayaa uru kale ku warinaya kitaab yani ku warinaya uru kale ku warinaya mucaql ibnu yasaar wuxuu ohanaya rasuulka wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu aleyh sinfaani min ummatii laa tanaaluhuma shafaacatii laba qoloo ummadayda ka mid ah shafaacadayda ma gaarayso shafaacada nebiga yay gaaraysa ahl kabair lihadihi lumma weeyaan dadka kabiirooyinka hadda la tirinayo ku dhacay weeyaan ee dhowr iyo toddobaatanka uu kitaabkan sheekha kusoo koobay laakiin ka tirada badan weeyaan aynu tilmaami doona haddii ilahay raalli ka noqdo subxaana wa tacaala sinfaani min ummati laba qoloo ummadayda ka mid a laa tanaaluhumaa gaari mayso shafaacatii shafaacadayda ma gaarayso ka koowaad waxa weeyaan sulطaanu haluumun nin sulطaanahoo hogaamiye oo dadka muslimiinta u taliya isla markaana dhaalim ah weeyaan ka labaadna waxa weeyaan wa haalin fi اdiin wa haalin ku xadgudbay weeya fi اdiin diintiisii ku xadgudbay diintii ayuu huluwi la yimid huluwiga ma banaana sideedaba maxaa yeelay laa tkluu fi diinikum waatu alla yihi subxaana wa tacaala huluwiga waa laba dhinac buu ka yimaada ifraad iyo tafriid weeyaan midna ma banaano in lagu xadgudbo oo sidii reer bani israiil ay isugu adkeeyeen la ysugu adkeeyo diinta alle ma banaano oo waxaanan alle iyo rasuulba ka sugnaanin qofkuu ka diin dhigta hadhow waa sidaynu arkayno weyaan saaxada maanta ilaa lagu xadgudbay alfaadii diinta islaamka lagu xadgudbay qolooyinka dhinaca kale tasaahul intay la yimaadeen ilaa ay muusigii dhaheen waa muusig islaami ah ilaa gayri dalik midna ma banaana diin اllahi wasط weeyaan wakadalika jacalnaakum ummata wasطa litakunuu shuhada calى الnaas imaamu اlbukhaari raxmat اllahi tacala aleyh fiqhigiisay ka mid tahay aayadda markuu soo aroorinayay ahlu اlcilmi buu oranayay kitaab اlictisaam markuu keenayay dhowr meel buu ku keenaa aayadda lakiin markuu aayadda keenaya hum ahlu اlcilmi wاlfiqhi weeyaan ahlulwasadka la tilmaamaya maxaa yeelay qolooyinka kale waa gaboodful bay la yimaadeen iyo xadgudub waqaalin fi diini ka labaad waa qof xadgudbay diintiisa yashhadu calayhim wayatabara'u minhum yashhadu waa ka markhaati kacaya calayhim dushooda wayatabara'u waana ka beri noqonaya minhum iyagi aklab marka sheekhu wuxuu yihi aklab ninka la yidhaahdo ibnu tamiimin sanadka inoogu jira daciifun weeyaan wqad rawaahu bn mubaarak cabdulahi mubaarak baa warinaya faqaala wuxuu yihi xadaanaa maniicun qaala xadaanaa mucaawiya bna qura binaxwihi wamaniicun laa yudra man hu sanadka kalena waa ku yimaadaa laakiin maniic ninka la yiraahdo waa majhuul weeyaan jahaaladuna sanadka xadiidkay wax u dhimaysaa hadday jahaalat lcayn tahay inan jahaaladii baa qaybsamaysaa sida musطalax xadiidka lagu yaqaano wa qaala muxamed ibnu jamaadata can caطiyata can abi saciidin alkhudriy radi allahu tacala canh marfuucan qaala ashadd الnaasi cadaaban ywma alqiyaamati imaamu jaa'ir xadiidkan isagaana tirmidi axmed baa warinaya sanadkiisuna daciif weeyaan wain kaana lahu shawaahid sida sheekh naasir uu tilmaamay silsilat axaadiid صaxiixa ilaa xadiidkan isagaa sanadkiisu daciif weeyaan maxaa yeelay isaguna sanadkuu tilmaamaya imaam dahabi xikma ku jirto macnaheedu waxa weeyaan sanadkan waxaa ku jira nin la yihahdo cataya ibnu sacad alcawfi nin la yidhaahdo oo reer kuufa ahaa waa nin aad iyo aad u tadliis badan waxaa la yihahdaa abi saciid hadduu yihahdo alkhudri wax uu ka wariyaa lakin wuxuu tilmaamaya abi saciid kale weeyaan kalbi ninkii la ohan jiray xagga tafsiirka waa imaam mufasir ah weeyaan oo reer kuufa xagga tadliisku aad ugu darnaa tadliiskuna waa anwaacda dacfiga xadiidka tilmaamaysa weeyaan ala ayi tacaal sanadka xadiidkan daciif weeyaan lakin sheekh naasir wuxuu leeyahay duruqdii tiro badan buu kusoo arooray sidaa darteeda xasan buu ka dhigaya marfuuc weeyaan oo rasuulka loo rabciyey salawaatu llahi wasalaamu aleyh inuu yihi ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaama xagga cadaabka waxaa ugu daran maalinta qiyaamaha ah imaamun hogaamiye weeye jaairun dulmifala nin daalim ahoo hogaamiye ah weeyaan can nabiyi sal llahu alayh waalih wasalam xadiid kaloo la warinaya sanadkiisuna xasan yahay shawaahidiisa iyo mutaabacaadkiisa ayuu rasuulka wuxuu ku oranayey salawaatu llahi wasalaamu aleyh wa ilaa sanadka halkan kusoo arooray dacfi baa ku jira maxaa yeelay rajul majhuul ah baa ku jira sida imaam alhaytami uu tilmaamay majmac zawaaidka lakin shawaahid tiro badan buu leeyahay rasuulku wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu aleyh ayuha nnaas isagoo dadkii la hadlaya warhoydadow muruu bilmacruuf wanaagga dadka fara wanhaw can ilmunkar xumidiina reeba qabla an tadcu llaha intaan la gaarin wakti aad ilaahay baryaysaan oo falaa yustajiibu lakum ilahay usan idin ajiibaynin wakti baa iman doona macnihi dulmiga haddaad reebi weydaan oo xumaanta iyo aad reebi weydaan ood wanaagga fari weydaan wakti baa imanaya ilahi subxaana wa tacaala ducaba uusan ajiibayninba kiina ugu sheeksan iyo ugu caalimsan ee ugu zaahidkasan hadduu ilaahay baryo dhaalimkana ilaahay baryo ilahi agtiisa isugu midta qabla an tadcuwa allaha waktiga ilaahay subxaana wa tacaala ka hor intaad ilaahay baridaan oo falaa yustajaaba lakum ilahay uusan idin ajiibaynin wa qabla an an tastakfiruuhu intaan la gaarin wakti ilahay dembi dhaaf aad weydiisanaysaan oo flaa ykfiru lakum ilahi usan idin dembi dhaafaynin ina alaxbaara min alyahuudi wاlruhbana min الnasaara rasuulka alayh الsalaatu slaam miaal buuna siinaya hadday arrintu noqoto fiqitolkii kama janno tago oo waxay rabaanba masaladay rabaanba qiil looma waayo la yiraahdo rasuulka wuxuu yihi dhegaysta ina alaxbaara qoyooyinkii culammadii min alyahuudi ahayd axbaartii culammadii reer yahuudeed baa la yihahdaa wاruhbana iyo ruhbaantii min الnasaara qolooyinkii masiixiyada ahayd lama tarakuu markay ka tageen almra bilmacruuf wanaagga faritaankiisa markay ka tageen iyo wالnahyi can اlmunkar xumida oo la rabay markay ka tageen lacanahum اllahu ilahay waa lacnaday calى lisaani anbiyaa'ihim carabkii ambiyadoodu ilahay ku lacnaday uma dabadeed camahum waxaa daboolay dhammaantooda oo yani cumuum noqday weeyaane dusha ka maray bilbalaa fidnadii waa sida alle inoo sheegay subxana wa tacala fi suurati lmaa'ida lucina aladiina kafaruu min bani israiila muxuu ahaa cala lisaani daawuuda waciisa bni maryam dalika maxay ahayd bima casow wa kanuu yactaduun ictidaana waxa wey nusuustii sharciga allay ku xadgudbeen subxana wa tacaala wqala sal اllahu alayh ali waslm xadiidkii bukhariya muslim bay warinayn min caaisha radi allahu tacala canha rasuulka wuxuu ku yihi man axdaa fi amrina hada qofka xada ola yimaada ee wax cusub ola yimaada amarkeenan oo kan ah lafdi kale imaam lweyn u warinayana wuxuu oranaya fi diinina hada diinteennan qofka kusoo dara maa laysa minhu sanadkeeduna saxiix weeyaan hishaam bni curwata can abihi can caaisha ku imanayay waa sida sanadkanba ku yimaado fii amrina hada amarkeenan oo kan a qofka kusoo dara maa laysa minhu waxaanan ka mid ahayn fahuwa raddun ay mardudun weeyaan taasina waxay tilmaamaysaa in bidca loola yimaado ummadan iyada ah wa qaala sal llahu alayh ali wasalam xadiid fi saxiixi albukhaari wa muslim ku sugan rasuulka wuxuu oranayay salawaatu llahi wasalaamu alayh man axdaa aw aawa muxdian qofka xada la yimaada bidca la yimaada weeyaan aw amase aawa isagu u noqda gaashaan iyo garab muxdian qof mubtadica mubtadic ma aha laakiin mubtadiciintii o dhan buu garab iyo gaashaan u yahay dowladda culimadeedu hayo ahlu sunna waljamaca suufiye weeyaan iyagaaba garab iyo gaashaan oo ilaalinaya qofka sidaasoo kale garab iyo gaashaan u noqdo facalayhi lacnat llahi walmalaaikati wannaasi ajmaciin xadiidka bukhaariyo muslim baa warinaya meel looga leexdo ma laha cali bin abi aalib iyo abu hureyra iyo keyrkoodaana laga warinaya facalayhi korkiisa waxaa ahaatay lacnat llah ilahay lacnadiisa wlmalaaikati malaaigta lacnadooda ahaatay wاnnaasi ajmaciina dadko dhanna waa lacnadayaan inta caqliga leh weeyaan laa yuqbalu minhu qofka isaga laga aqbali maayo sarfun walaa cadlun ay fariida walaa naafila waajib iyo sunna toona ilahay ka aqbali maayo qofka isaga marka bidcadii aad bay khatiir u tahay xaaladeedu wax sahlan maaha qofku inuu iska ilaaliyo weeyaan bidcadu inuu garab iyo gaashaan u noqdo difaac u noqdona inuu iska ilaaliyo weeyaan haddaad og tahay qofkan inuu mubtadic yahay oo ruuxa bidca weeyaan iska ilaali ku dheh laakiin isaga difaaciisa iyo garab istaagiisa ilahay subxaana wa tacala agtiisa naxariis kaga heli maysid wa qaala sala allahu alayh ali wasalam wuxuu xaq u leeyahayna si waxa uu daalimka ku yahayna kaga qabo waxana waa ku gardaran yahay waxana xaq buu ku leeyahay dheh wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka wuxuu ohanayay salawaat اllahi wasalaamu aleyh xadiidka bukhaari iyo muslim bay warinayeen abu hurayra radi allahu tacala canhu arda man laa yarxam laa yurxam inan umaradii iyo dadkii hogaamiyaalka ahaa weeyaan amiir ithnayni iyo wixii ka badan famaa fowqaana loola jeeda man laa yarxam qofkaana naxariisan laa yurxam ilahay xaggii loogama naxariisto man laa lafdi kalena wuxuu ohanaya bukhaariyo muslim bay warinayeen jariir bn cabdillah cabdullahi bn camr bni caas keyrkoodana waa laga wariyaa inuu rasuulku yihi salawaat اllahi wasalaamu alayh laa yarxam اllah ilahay uma naxariisto man laa yarxam الnaasi qofkaanan dadka unaxariisanin qofkaanan dadkii unaxariisan ilahay uma naxariisto subxaana wa tacaala waqaala sala allahu alayh waalih wasalam xadiid kale wuxuu rasuulku ku yihi salawaat اllahi wasalaamu alayh ma min amiirin ma jiro qof hogaamiye ah oo yali isagu hogaamiya umara lmuslimiina hogaamiya uma dabadeed laa yajhad lahum aanan kula dadaalin oonan garab iyo gaashaanba ugu noqonin wlaa yansax lahum isla markaanaan ugu naseexaynin wanaagii iyo khayrka ilaa hadduu jiro lam yadhul ljanata maahum lam yadkhul macahum اljanna jannada ilahay macooda geli maayo waa inuu garab iyo gaashaan ugu noqdo khayrkii oo iyagii hor kaco weeyaan xagga khayrka iyo wanaagi isla markaana naseexa iyo inta uu ku garabwado weeyaan ma jiro qof sidaas ah ilaa ilahay subxana wa tacala jannadiisa la geli maayo hadday iyagu galaan ummadda ayadaa isagu la geli maayo وqاla slى الlه عlيه وaلiه وsلم xadيid kale canhu waxaa laga wariyay rasuulka slى الlه عlيه وaلiه وsلم xadiid fi sunan التirmidi abu daud ay warinayeen sanadkiisuna xasan yahay weeyaan mucaawiya بn abi sufyaan baana laga wariyaa isagana wuxuu ka maqlay nin kalo صaxaabi ah maxaa yeelay mucaawiya radi الlahu taعalى canhu arضaه waktigiisii waxaa bilowday sida la garanayo waxaa ku ekaa mrk amarkii muslimiinta ee khulafada ayaa ku ekaa khaliifnimada waxaana bilaabay waktigiisii xag waxa la yihahdo sulطaanada maxaa yeelay isaga ugu horeeya wax dardaarma wiilkiisa inuu madaxweynaha muslimiinta noqdo sidaa darteeda waktigiisii waxaa bilowday waxa la yihahdo sulطaanada waxaa bilowday dowladdii muslimiinta ahayd ee magaalo madaxdooda ahayd madinat munawara madiina munawara in laga qaado loona wareejiya sham iyo dimishq sidaa darteeda wuxuu samaystay rag body gaar waxaa la yihahda ama isagu gaar hayo ah isaga hogaamiya dadka muslimiinta salaada maca dalik laakiin waa laga ilaalinaya qofka la rabaa loo soo daynaya gurigiisa waa la ilaalinaya qofka la rabaa loo daynaya qof kalena waa laga ilaalinaya qofkan ma la garanaya ha la sii daayo qofkan iisee daayo hadduu dhaw waa loo daynaya nin saxaabi ah u yimid oo wuxuu yihi war hooge gablantay xadiidkii nebigan ku haya iga dhagayso oo waa maxay man wallahu llahu shaya min umuuri lmuslimiin faاxtajaba duna xaajatihim walatihim wakhallatihim wafaqrihim اxtajaba allahu duna xaajatihi wakhallatihi wafaqrih ywma alqiyaama mucaawiya bin abi sufyaan oohin buu la jeestay markaasuu wuxuu diray rag suuqa meeraysanaya dhahaya ya amiir almuslimiin dan ka leh hogaamiyaha muslimiinta ah iyo khaliifka muslimiinta yaa dan ka leh dad sidaa ku qaylinaya o ku dhawaaqayuu diray qofkii dan ka leh waa la soo qori jiray maalin heblaayo adigana maalin heblaayo adana maalin heblaayo hadday buuxsanta maalin heblaayo waktiga mucayanka ah ayuu u samayn jiray qof allaaliyo qofkii dan ka leh marka ballantaa saacadda ilaa saacadda dadka muslimiintu meel u fadhiisanaya waliajli dalika haddii aad aragtid masaajidadii qadiimka ah sham markaad tagtid waad arkaysaa meesha dhexe masjidulmuwiga oo kale meesha dhexe meel wuxuu leeyahay wareeg halkaasuu fadhiisan jiray danaha muslimiinta halkaasuu ku xukmin jiray qof allaaliyo qofka u yimaad halkaasuu fadhiisanaya markay dhammaato saacadii khalaas waa kacaya danihiisa kale waa aadaya man wallahu llahu qofkuu ilah marka mucaawiya bn abi sufyaan xadiidka ninkaa saxaabigu ka maqlay man wallahu llah qofkuu ilaahay u dhiibo shayan shay u dhiibo min umuuri lmuslimiin shay baa la yihi wax yar iyo wax weyn waa isugu mid weyaan cinda allahi caza wajal man wallahu llahu qofkuu ilaahay u dhiibo taladii shay-an wax un ka mida min umuuri lmuslimiin oo faxtajaba iska xijaaba duuna xaajatihim xaajadooda sokaydeeda dan iyo xaajay ka leeyihiin waa iska xijaabay wa khallatihim baahidoodii wa faqrihim faqrigoodii faqrigooday u sheegan lahaayeen hadday waxay waxbay ka siin lahaa ban dantoodii iyo baahidoodii waa iska xijaabay qof sidaa yeela ma jiro ilaa hadduu jiro uu rasuulku yidhi calayh الsalaatu wasalaam اxtajaba allahu ilahay baa isna iska xijaaba duuna xaajatihi wa khallatihi wa faqrih baahidiisa iyo dantiisa iyo xaajadiisa ilahay baa iska xijaaba subxaana wa tacala yowma alqiyaama oo ilahay baahidaan u leenahay iyo dantaan ka leenahay subxaana wa tacala maalinta qiyaamaha waynu garanayna intay la egtay alle kaa dhegaysan maayaba subxaana wa tacaala danna kaama laha wax uu kaa halkaasaada isaga kaa xiraya marka sidaad dhagaha furka oga gashatay eedan u ogeyn ilahay hadna dantaada wuxuu ka ogyahay ma laha meesha waxaad ka garanaysaa sicatu fiqhi cumar radi allahu tacala canhu ardaa dad dowladda islaamka markuu hogaaminaya ilaa iyo ciraaq waxa ka dhacay in ilahay u qabsanayo ogaa radi allahu tacala canhu ardaa waana ka murugoonaya oo ka tiiraanyoonayay hadduunan qofka marka sidaa uga murgeenn oga tiiraanyoonaynin waa hogo waa khasaare weeyaan rawaa abu daawuud wa tirmidiy qala sal اllahu alayh ali waslm xadiikanaynu kusoo gabagabaynayna waqala sal اllahu alayh ali waslm rasuulka alle wuxuu yihi salawaat اllahi wasalaamu alayh xadiidan bukhaariya muslimba way warinayaan abu hurayra laga warinaya salawaat اllahi wasalaamu alayh bal umahaatu sita way warinayaan musnad imaam axmedna waa ku sugan yahay o keyrkiisaba rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay xadiidkan isagaa toddoba qof oo iyagu harsanaya maalinta qiyaamaha carshiga ilahi subxaana wa tacaala toddobadaa qof wuxuu rasuulka ugu hormariyey salawaatu llahi wasalaamu aleyh sharxiisa berri baynu guda geli doonaa haddii ilahay raalli ka noqdo wa qaala sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi alimaamu alcaadil imaamka caadilka ah hogaamiyaha caadilka ah yudiluhu llah ilaahay baa haraynaya fii dilih maalinta qiyaamaha harkiisa lafdiga musnad imaamu axmed wuxuu ohanaya fii dili carshi carshiga harkiisu ilaahay haraynaya subxaanah wa tacaala halkaasaa ilaahay haraynaya marka faa'iidadaasay leedahay iyadoo la cadaalad falo hogaanka muslimiinta markuu qofka gacanta ku hayo nasal اllah caza wajal an yajcalana min ahli اlcadl wallahu subxaanaه wa tacala aclam